فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan u soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo talaata ahna waxaad ku dhegaysan doontaan faahfaahin dheeraad ah oo laga helay khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay gudaha degmada ruunirgood ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha dhexe boqolaal dad ah oo daawaday khaniimadii xarakatu shabaabulmujaahidiin ay ku heshay dagaalkii ka dhacay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud laguna xasuuqay ciidamada dowladda federaalka kelimaadkii laga jeediyey fagaaraha oo sidoo kale lagu soo bandhigay qaar ka mid a maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii ceeldheer ayaad dhegaysan doontaan muddada barnaamijka uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah culimmada xun oo dowladda federaalka u fadwooday in ay ka saarto dadka ku aasan qabuuraha iskuul boloonsiyo ee magaalada muqdisho ehelada oo loo qabtay muddo toban cisho ah shir jaraa-id ay qabteen qaar ka mid a culimmada xun iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ayaad maqli doontaan xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamkana kama marna maxamed sheekh cali ayaa igala qaybgelaya waa mar kale iyo dhuuxa
دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa shanta bisha dulxaj sannada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga ah aan gudagalno barnaamijka fagaaro ku yaala wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa lagu soo bandhigay khaniimadii xarakada shabaabulmujaahidiin ay ku qabsatay dagaalkii ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah galgaduud fagaaraha sidoo kale waxaa la keenay laba ka tirsan maxaabiistii lagu qabtay dagaalka waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ka mid ah qoryaha fudud iyo kuwa culus hoobiyayaal xabadaha r b g-ga ah rasaas kala duwan oo aad u badan qoryaha jitriga iyo rasaastooda ah saddex gawaari oo ah kuwa loo yaqaano haartoobka ah iyo gaari nuuca raaxada ah ayaa sidoo kale lagu arkay fagaaraha katarabiil ka mid ah kuwa difaaca ay ku qodan jireen ciidanka dowladda federaalka ah ayaa sidoo kale lagu arkayay fagaaraha calano kala duwan oo calanka faransiiska ah iyo kan midowda yurub uu ka mid yahay ayaa goobta lagu gubay dastuurka dowladda federaalka ay ku dhaqantana waxa uu ka mid ahaa waxyaabaha lasoo bandhigay ee goobta lagu gubay raashinka ay isticmaalayeen ciidamada dowladda federaalka iyo saliid aad u badan ayaa goobta la keenay ugu dambayntiina waxaa loo qeybiyey dadka deegaanka fagaaraha waxaa ka hadlay suldaan daa'uud xasan aadan suldaanka guud ee beesha wacaysle بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحساب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إلى أيام هذا إسكاله iskugu kaanya keenay maantay makaankan lagu soo bandhigayo qanaa-intii laga soo furtay nimankii murtadiinta ahaa ee gaaladu ay soo dirtay maantay runtii waxa weeye maalin weyn hadda ka hor intaanoo kaleetooda kama soo qayb gelin xaflad saan oo kaleetooda oo lagu soo bandhigayo waxa waaye qanaa-intii laga soo qaaday nimankii murtadiinta ee degmada ceeldheer lagu baabi'iyey waxaan leenahay marka waan u sheegaynaa nimankaas riddada ah soo dhiibay qalabka hadda meeshaan yaalla maanta meeshaan waxa yaallaa waxa weeye hubkii la rabay inay lagula dagaalamo shareecada ilaahi maantana wuxuu taagan yahay inuu gacantii mujaahidiinta gacantooda uu ku jiro oo la rabo haddana inay shareecada ilaahi lagu kor yeelo in shaa allaahu waxa weeye fadli dheeraada weeye nin murtad ah oo gaalo soo dirsatana ilaahay lama jiro mar horena waan ogeynay intii hadda gobolkan xamlooyinku ay socdeenna wax badan baan ogaanay oo baraatika ahaanan u aragnay waxaan ku aragnay deegaankii ugu horreeyo xasantuure uu ku dhintay dhallinyarada soomaaliyeed ay ku fara badan ay ku baaba'day diintoodii looga gata waxaan micno lahayn haddana waa la soo diray mar labaad waxaa lagu baabi'iyey masegawa waxaa lagu baabi'iyey budbudaa lagu baabi'iyey meelo badan baa lagu baabi'iyey waxaa ugu dambaysa deegaankii caad aa ugu dambaysay oo hadda mana intaanoo kale lagu soo bandhigay cows weynana waa la ogaa iyaduna taariikh kale aheeday hadda qanaa'imtan waxaa laga soo qabtay deegaankii anigu hadda aan odaga ka ahaa khaasatan hadda waxaana anaku odayaashii soomaaliyeedaan nahay mana doonayno runtii inay dadku ay ku baaba'aan riddanimo iyo iyagoo shareecada ilaahay la dagaalamay inay baaba'aan dhallinyarada soomaaliyeed ma doonayn maanta hadda waa loo jeedaa maanta waa loo jeedaa waxa meeshaan yaalla waxaa yaalla gawaaridii hadda dadka heer ceeldheer hadda ay aqoonsan doonaan oo nimankaasu ay wateen oo dowlad isku sheegaahu ay wateen hadda meeshaanay taallaa waxaa yaalla hubkoodii waxaa jooga hadda meeshaan raggii dhallinyarada ee soomaaliyeed ee hadda meeshaan ku xirxiran ilxumadanoo kaleeto taalla meeshaan haddaanna waxaa la sheegu hayaa inay haddana haddana dad kale ay keenayaan dhallinyaro kale soo marin habaaminayaan xamar ka soo dirayaan waan guulaysannay waan layna shabaab ay leeyihin guud ahaan waxaan u sheegaynaa shareeco ilaahay cid la dagaalami karta ma jirto marar badanna waad aragteen wax badanna waad aragteen dhallinyaradu way ogta dhallinyarada cusub waxaan leenahay marka yaa lagu qaldinaan leenahay hadda ceeldheerta ay guusha ka sheeganayeen shalay oo idaacadaha xamar ay u sheegayeen amba ummadda muslimiinta oo meesha aanu joogin ay u sheegayeen ay leeyihiin waan guulaysannay oo meeshii waan raacdaynay ay leeyihiin hadda waa dadku waa gara karaa ma malaynaa bahashii waa tanaa cagafkii weynaa waa kanaa meeshaan yaallo hubkii dhammay waa kanaa hoogayaashii dhashiikayaashii dabajeexyadii iyo arbiijiyadii iyo wixii dhammay qanaa'imtaanoo waa kuwana niman guulaysta intaanoo kale lagama furto waxaan leenahay dhallinyarada soomaaliyeed inay ka waantoobaan arrintan shareecada ilaahay ayna la dagaalamin lagu soo jeedin laba boqol iyo wax lamid saddex boqol quudka ilaahayaa bixiya waxaa weeye inaysan ku kadsoominayno meeshaan oo kaleeto aysan imaanin dhallinyaradii soomaaliyeed waa tanaa nimanka manaxayaasha ah ee nimankaana soo diraya beri kastoo ee siraya war dadkiinna ha ku iibs ha iibsanina aan leenahay walaxaana jirinin iyo berri meelaanna ka keeni karin ha geynina meelo badanaad ku layseen haraaga helay waxa weeye in aysan gadanin ummadda soomaaliyeedna ha ogaato nimankaa waxay sheegayaan inay baanta maanta anukaa joogna goobtii qaniimada lasoo bandhigayaan joognaa waxaan nahay odayaashii soomaaliyeed khaasatan odayaashii deegaanka aan nahay galgaduud aan meeshaan ku istaagsannahay war yaa la qaldin dadka war dadka yaa la qaldin war dadka been yaa loo sheegay gurigaaga geerida udid gubadna how keenin how galiimin gaalnimo raggalay garabna how noqonin ha gelgelin shareecada ilaaha loo gar tagayaah ha gaaloobin oyuu sharcigu gowrac kugu qaadin ganacsiga ilaahaa badsee gumaca soo qaada oo gurigaaga iyo geelaaga ilaasho wabilaahi towfiiq kaasi waxa uu ahaa suldaan daa'uud xasan aadan suldaanka guud ee beesha wacis leh markaan ah waa nabadoon xaaji roog oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka galgaduud oo fagaaraha ka hadlay ilaahay baa mahad iska leh beriganna keenay xafladdan bandhigga ah ee lagu soo bandhigayo khaniimada laga keenay dowladda riddada ah uu hoggaamiyo xasan sheekh maxamuud ee gaaladu ay ku soo gadatay ayagoo fikirkooduna uu yahay inay halkaas meel mariyaan diinta islaamkana ay dalka soomaaliya ka suulaan ka suuliyaan fikirka xasan gaala ku soo shubanayso waa midkaas ilaahay subxaanau wa tacaala qur'aankiisa kariimka waxa uu ku yidhi hadda kuwa suufiyada ah ee agta ka fadhiya xasan iyo kuwa lacagta kala baxaya kutubka ilaahay agta ka fadhiya ee gadanaya ilaahay subxaanau wa tacaalaa wuxuu yidhi lama beddeli karo waayo saacaddan ciidda aan ku taagannahaa la beddeli lahay haddii la beddeli kara qowlka ilaahay xasan sheekh maxamuudow waxaan isunaha waa garanaysa beriga naftu minay kugu jirta adaa og anigu ma ogi inaad kaas ummaddi soomaaliyeed aad ka gaddo wiilal baa diiday oo naftooda u horay kutubka ilaahay u taagan raacyada tawxiidka kor u haay calaamadan baadilka ah oo cagcagaaran oo gadaashayda yaalo mahankeenoo gaal walba kugu soo gumaystay laguu soo dhiibayna ummadda soomaaliyeed lagama gedi doono waxaan leeyahay marka soomaaliyay horta xukunka alle idinsoo dejiyo waa kutubka alle dowladdu waa dukataa masaa waxay aadaan xaramka doofaar hadduu beer galo cudurdaar male waa tuug beerta galay xajka ay aadayaan waa doofaar beer galay salaadooda wamaa kaana salaatum cinda albeyd ilaa mukaan wa tasdiya allah sheegay salaadoodu salaad ma ah le'anna waa kafaro u adeega dastuurkaas kaasay u adeegaan siay diinta islaamka qadka uga bixiyaan waayo shaqadoodu waxayna damacsan tahay gaalo markay sidaa leedahay dhallinyarada soomaaliyeed inay isku layso safkan waxaa ka soo jeeda wiilal alla aan caasin oo raayadii tawxiidka meel marinaya xukumka ilaa alla uu ka yeeshay dhiigooda inay u huraan doonay gabdha xuural caynuhuna jannada uga gacan hataa ayaanay leedahay walaalkay waa ku sugi la'ahay oo geerida ogol raayada tawxiidkana u taagan iyo wiilal madaxooda saan loo jara ilaahay baan idinku dhaash dhaqankii soomaalid miya fiirsha ilahan idinku dhaash yah waxaan idin leeyahay marka shabaabaan difaacnay meel cidlaa ummadda aad ku dhumaysiin hal gaari oo shabaabe laydinkuma hayood qaadateen maxaabiisaad ka qabateen lama hayo adinku maabinkiyad calwasaad ku guulaysataan maalintii islaamka askale guusha waa tane adinka indhiin u jeedee mariyaad ku guulaysataan war dhallinyaradii soomaaliyeed gaalo inay xasan ku soo shubtay inuu isku laayo ee gaalo waddankii meel cidlaa ay ka hesho ee khayraadkii badahayn in lagu dagaalamo ee gaala ayna adeegsatee fikirkii gaalada aan ku adeegno war ilaahaan idinku dhaarshe soomaaliya mana anfacaya waa kuwan qashinka maha lasoo dhoobay oo calaamaada hantidii maraykan soo siiyo yuhuudu soo siisa qoryihii waa kan hubki gaariyaashu waa kuwa cagafyadii inay difaaca ku qotaan loogu talagalay waa kuwa murtadkan ilaa yurub soo dhoofayey oo reer wacayslo baabuurkiisii inta yeeloo raaxada maha calilaahay ku cadaabi rabay ceeldheer waa ka baabuurkiisii war xasan shiikho ummadda soomaaliyeed hallayn inaan ku leehay dalkaaga iyo dadkaagiyaad cuntay waxaad hadda ciidanku soo diraysa waa ceeldheer iyo maadka soo jeedo meel kaloo tegi karta male meel lagaa rabana male waa taa waxay wataan arag aawo kii maraykankana iisoo qabo mara doofaaroo dhan waa tan muujeedaa adinkoo soomaaliya see laydinkaegadaa kuwan ilaahay rasuulkiisna laydinkugu diidayaa ma maqlaysaa waa calankii faransiiskaa layidhi waa kan faransiis xaa noogu galay war wax noogu jira maa jira annagu soomaaliyaan nahay xasan shiikhaa u shabaysan xasan shiikhaa u shabaysan waa kan dayile bahalkaas arag abeesada aad u qabtay yuhuuddaa lahaa layidhi waa ka fiiri ilaahaan idinku dhaarshay yuhuudoo cudura midowga yurub madowga yurub iyo ciidanka baddi waxaasoo dhan yuhuud waaye waa kan marka waxaasoo dhan waa kuwa ilaahaan idinku dhaarshay hayee ka warrama ma been baan sheegaynaa santuuqdan maha yaallo oo lambarku ku wada qoran yahay miyaad tii xasan gaala ku soo kiraysata ahayn kaasi waxa uu ahaa nabadoon xaaji roog iminkana waxaan idiin soo gudbinaynaa mid ka mid a ciidamada dowladda federaalka ee lagu soo qabtay dagaalkii degmada ceeldheer kaas oo lagu magacaabo cabdinaasir buule ciise maxamuud anoo magacaygu yahay cabdinaasir buulla ciise maxamuud ka tirsan ururka dhismada tabar ku soo qaatay xerada nanaca muddo saddex bilooda kadib waxaan imaannay oo howlgalka u horreeya degmada ceeldheer gobolka galgaduud ciidankii meesha ugu imaano o layidhi xero u soo dhisa ciidankii asagahaa wuxuu ahaa si la isha culanka gorgor buu ahaa ururka labaad ciidanka asaga waxba kama harin xeradoodii aan dhisnayna waa la burburiyey ciidankiina waxba kama harin hubkiiyo baabuurtuna waa kuwa meesha gadaasyada yahay marka hadda kadib waxaan leeyahay kuwa soo socda oo laleeyahay ciidan baa meel loo wadaa oo meel qabsanaya waxaasaa la iska dhaaf shacabka soomaaliyed waxaan u sheegaya hooyooyinka dhalay wiilashaan la baabi'inayo afar labaatan saac oo lasoo qaldaayo inay cidooda u kala dirsadaan oo u yeertaan guryahoodu geeyaan meeshaan ma ahan ciidan la iska celin kara ma ahan waa markay ciidamadaana soo galaan oo dhaantooda la arka nin walbaba dabkaa ka tagaayo nin qoriga tuuray waxaa la noqonayaa nin iska saso madax laisku qaraacayay san haddaan u celleerka markii ugu horreyso haddaan arkay celleer bay ahayd dee kuwii ku xigana waxay ahayd caws weyne iyo galcad iyo caad meesha la yidhaahda waana arkaysa ciidamada si loogu laayey oo sida hubkoodina loo qaatay tii afraad wey midda hadda anay igu qabsatay marka waxaan leeyahay hadda kadib wax bal wax howlgal ay wax loo soo sheego waa meel baadaysan qof la dho yaa lan qaldin annagaa nala soo qalday oo nala siray oo been naloo sheegay marka waxaas ka waan tooba hadda kadib hadduu alla yidhaahda intaasaan u sheegayaa ciidamada hubkan gadashada yaalla waa artaan cagafyadii iyo baabuurtii kuwa oo haratoobyadii iyo kuwa kale oo ambalaasyadii waa artaa hubkan kala nooca marka waxaan leeyahay hadda kadib hub kole waa la keeni karaa hubde inta la keeno saan waa loo qaadan karaaye ciidanka intaa ha ka waantoobeen intaa macnaha hadda damiirka ku jiro oo soomaali baan nahay meel baa difaacaya saan ciidan soomaaliyeed baan wax ku haya mahan ciidan soomaaliyeed ciyaal yaryar oo ka shaqeeya waxaa weye daroogadooda iyo qaadkooda iyo waxooda maskax kale aan lahayn khibrad kale aan lahayn ciidankaana ooma walba bardhigi karaan hadda aan anugu arkay oo shalay ceeleer nagu soo weeraray marka waxaan leeyahay guryiinna iska jooga xasan ayuunu ku qaraaban hadda kadib xasan asagoo filluu ku jiraa diyaarad buu saaray afaraatan saac isaga iyo ciyaalkiisa waxa baaba'ayo si xun loo qabanaya waa adinka oo haddana si xun loo soo marka leeyahay howlgal baas jira soo baxa iska soo daba orday hadhowna inta meel la dejiya looga kala tagayo oo qof erbadda hataa dhigjoojina ma lahayn meesha hadda aniga aan joogay axbad karina toona waa wax saasa wax marka laga waantoob hadda kadib aa laga laga arrintaas aa la iska dhaaf haddii cidmo damiir leey baan u sheegay dadka inta hadda macnaha nool oo leeya waxbaa lasoo wadaa
waxay magaalada muqdisho uga dabaaldegayaan in ay guul ka gaareen dagaalkii mujaahidiinta ay kula galeen degmada ceeldheer bal aday ka waran warkay sheegayaan bal maxaa ka jira waxaas waxba kama jira caleer annagaa joognay wixii xerad ku taallay ee wixii ciidan joogay waa baabi'een marka dabaaldegu waa wax iska qiyaali oo ummadda soomaaliyeed baa waxa facebook inta wax loo sheegay canuga xun oo asaga taageerayo facebook ka hadlayo waxaasaa wareejinayo meesha annagaa joognay waxaas waxba kama jiraan wixii xeree waa baabaaday wixii ciidana waa baaba'ay qofku waa la qaatay baabuurtu waa la qaatay marka waa meel walbana hadda oo soo adaana saasi aan noqon koleyb saa hadda caleer shalan ku arkayo kale noqonaysaa ciidan xoog le aada u fara badan ayaa ku sugnaa degmada ceeldheer ee wilaaya islaamiga galgaduud markaa ciidamadaas fiirisay iyo aday ka qiyaas aantaada maxaa ku suuraysnaa in ay degmada ceeldheer ka dhici karaan wallaahi waa way la badnaayeen laakiin waxaan moodayaba ciidan wax iska yara celin karay laakiin markay jugtu u horeysaba ay dhacdo nin walbaba waa ayaga waxay isku qaraceen madax xagga orod xagga orod xagga ayaga orordayaa la qabto waxna la dilay marka waa wax saasa weeye wax ma ahan ciidan maskax leh tababaran oo waxaa leeyahay turku waa soo tababaray waxa haddii shalay marka igu horreysay magacoodan maqli jiray gorgor iyo hablaayo weeye iyo kubaan doos weeyaan maqli jiray waaba kuwa ugu xun intaan arkay hadda anugu ciidan meel marahay waa niman aad maskaxdoodii u dilay oo darooga laysay marka nimankaas iyo waxa la mid ah mar daba yaa la soo diray markaana waa cabduqaadir amiin ibraahim oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka laguna soo qabtay dagaalkii ceeldheer
magacayga waxaa la yidhaha cabdinaasir aamiin ibraahim waxaan ciidan ahay afar sano waxaan ku soo tababartay dalka masar masaariya ay soo tababartay ajaaniba ay soo tababartay afar biloodaan tababar ku soo jiray oo koorso aniga waxaa la iga soo qabtay degmada ceeldheer ururka khaalid banuuliidaan ka tirsanahay taliyahorankeyga waxaa la yidhaha cajumac taliyaha guutudu waxaa la dhahaa axmed dhegweyn taliyaha kale gaashaanlaha kusoo xiga axmed dabeelaa la dhahaa markii ilaahay kuuma darnaadee ani urur urur sideedaadaan ahay shalay dagaalkii shalayaan la iga soo qabtay ceeldheeraan la iga soo qabtay qorigeyga waa igala carareen anoo oo dhar shicib leh wata oo surwaal iyo buumo wataa la isoo qabtay iyo fanaanad marka waxaan ugu baaqayaa xasan sheekh mahmuud iyo ciidankiis ah inay marnabo isku soo dayin mujaahidiinta inay isku soo dayin orto u sheegaya arrintaasaan u sheegaa saddex ciidanaa ku joognaha degmada eeldheeraan la iga soo qabtay ciidan badanaa ahaynay ma awiisley iyo annaga iyo gorgoraa ahaynay aday hadda mujaahidiinta gacanteeda igu haysa baawartaanna baawarteenu waaye baawarta oo hadda eeldheer herdheer laga keeno waaye eeldheer leedhaha oo laga soo qabtay waaye laga soo weedaysta waaye qoryo hubnagumeer baasuukooyin maal qoryo dhashiikuwaa noo yaalaan marka xasan sheekh maxamuud waxaan baaq ugu diri lahaa yah inay isku soo qaldinba ciidankan oo mujaahidiinta yah intaasaan baaq u dira inay ilmahaagana as turkiya kuu joogaan waxbarasho aa geysatid adigana anaga ooda anoon soo dirtid taas waxa oo suurtowaaya maanaan dhihi laha ani dhallinyarada oo hadda inay ciidanku qortaan ay rabaan waxaa dhihi lahaa waxa walba waa lasoo jafadeeyey qof aanu soo daalin ma lahane waxaa dhihi lahaa ilmaha hadda lay soo baxo oo ubaxa dalkoow waxaa dhihi lahaa inay jaa is dhahaan oo waalidiintooda iyo si nidaam gurigooda ay ku joogaana u sheegi lahaa ilmahaas ooba soo qornaba ciidan damba ugu dambayntii goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid a dadkii ka soo qaybgalayay fagaaraha lagu soo bandhigayay khaniimadii xarakatu shaal mujaahidiin ay ku heshay dagaalkii ceeldheer waxaan joognaa maanta qalimadii ceeldheer meel lagu soo bandhigay falilaahi alxamdu waa maxaabiisti waa maxaanku dhahayay qalimadii ayu nuuc waa gawaaridii waa calamadii xumaayo daaquudka ahaayo maraykan lahaayo imaaraad lahaayo yuhuud lahay ayu nuuc raayo tawxiid ayaan ka haysanaa maantana bifadlillaah gacantayna ayaan ku jarjarna gacantaynana waa ku gubaynaa farxaddayna maanta lama xisaabi karo waxaana ilaahay igu ogyahay weligay inaanan arkin murtad taleefon ku jiro hadlaa waa arka laakiin murtad leefon galabta ay ugu horrayso in ka badana waa sugaa biidnillaahi baari mid aan jiidno bakhtigiisa jiidno mid asigoo deebulaatii aan waraysanno indhahayna aan saarno qalimadoodii iyo waxoodan ku intifaacno alla fadligii ayay ku dhacday alxamdulilaah alxamdulilah xasan gurguurta iyo xulufadiisa yuhuud iyo maraykan iyo imaaraadna waxaan leenaha muutuu biqaydikum mar walba inshaa allah waxaan ilaahay ka rajayhaynaa horena u saamarnaa galabtana taagannaha hadda kadibna aan filaynaa mar kasta inaan saanku u galno qalimadaada iyo calamadaada jarjarno oon gubno maxaabiistaadana aan waraysanay indhaha aan saarno xilli walba taas ayuu hamigaynu yahay meeshay magacayna ka maqnalaan amba ay maxaan ku dhahay bidhnaantayna uga jeedaan kuwii ka carra allah ka dhigo eriweer gala allah ka dhigo mujaahidiintana waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala ha idin dhowro kor allah idinka dhigo meel allaaliya meeshaa joogtiinba sugnaansho iyo farxad allah idinku nooleeyo biidni illaah allaahu akbar allaahu akbar ilaahay baa mahad u sugnaatay alxamdulilaah ilaahay baa dilay ilaahay baa duleeyey ilaahay baa argagax ku riday ilaahay baa raacdeeyey alxamdulilaah mujaahidiintana asiibay u ahaayeen ilaahay maha mahadu u sugnaatay anunkuna farxaddaanan fiirsahaynaa calankii saniibiga oo in lagu xukumo la rabay in lagu xukumay galguduud lagu xukumo la rabay waa taasaha waan jarjaraynaa qanimada faraha badanne oo gawaarida leh oo hub kale oo risaasta leh oo wax walba leh calanka saniibiga oo meeshaan lagu jarjaraayo oo laga keenay xoohay meeshaas laga soo qanimaystay maanta lagu jarjaraayo ilaahay baa mahadle cadowgaasna ilaahay baa duleeyey maanta waxaan joognaa meel qalimada aaldheer lagu soo bandhigay ayadaa huble iyo gaadiid shaaximan oo qurqurux badan ilaahay bay mahad u sugnaatay anagana maanta xooggeena ayaan kusoo furana xasan gurguurtane calimiintan ayuu nugu dhaqi rabay laakiin ilaahay baa fadligiis ayaa ka xoog badshay weligay calimiinaan arag xatii waan aragnay oo imaaraad iyo balaayo bakhti ay leeyihiin insha allah hadda ayaa la gubayaa calimiintooda iyo waxay wateenba allaahu akbar allaahu
fagaare aan dhex wareegaynaa mid ka mid a dadkaan goobta kula kulannay haye waran walaal maxaa arta maanta allaahu akbar falilaahi alcizatu walirasuul allahu akbar allah ayaa mahad iskale waxaan joogaa barta maanta qaniimada lagu soo bandhigay iyo askarta maleeshiyaadka murtadiinta ahaa oo lagu soo qabtay degmada ceeldheere ee gobolka galgaduud waxaan u jeedaa qaniimo fara badan ayaan horteeda ugu jeedaa waraaqo fara badan ayaan horteeda u jeedaa oo ku qoran calanka daaquudka ah ee murtadiinta ah ee xasan guurguurte ilmaha dhallinyarada shacabka magaalada muqdisho ka soo waday qalimada ayaa maanta aragnay lagu soo qabtay degmada ceeldheer iyo maxaabiistii oo ooyinaysa ayaan aragnay maanta waa ku faraxsana insha allahu tacaala ka fudud ayaan sugaynaa middaas kuwa waxay ahaayeen aan weligay arkin oo fooda aad uga jirantaa kuwa ahay ay yihiin oo gaala mar kale waxaan sugaynaa maanta xarar dheer iyo meelaha lamidka ah inaan insha allah mujaahidiinta ay gacanta usoo geli doontaan sugaynaa insha allah
عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nugu soo maqan balse markan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka waxaa caawa soo jeedinaya oo soo diyaariyey waryaheena maxamed sheekh aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir cali sow dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada aan idinkugu soo diyaarinay waxaa ka mid ah wararka ka imaanaya bariga shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maanta duhurkii qarax miino uu haleelay maleeshiyaad ka tirsan dowladda xili ay sii galayeen degmada runiir good goobjoogayaal ayaa sheegaya inay maqleen jugta qarax weyn kadib ciidamadii lala beegsay qaraxa ayaa rasaas xoogan furay ugu yaraan toban askari ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen qaraxan halka toban kalena ay dhaawacyo soo gaareen al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan sida ay baahisay idaacadda andalus ciidamada etoobiya oo dad rakaaba ku rasaasiyey duleedka degmada gibiley ciidamada dowladda xabashada etoobiya ayaa weerar khasaare dheliyey ku qaaday dad shacab soomaali ah oo ku sugnaa mid ka mid a deegaanada dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya ilowareedyo ayaa sheegaya in gaari rakaab ah oo ka baxay magaalada jijiga kuna sii jeeday degmada wajaaleh uu weerar jidgala kala kulmay ciidamada etoobiya ee loo yaqaano finas sida ay sheegayaan dadka ka badbaaday weerarkan waxaa si xun ugu dhaawacmay ilaa iyo dhowr ruux oo qaarkood ay dhaawacyadooda aada u daran yahay ciidamada xabashada ayaa gaariga rasaas ku bilaabay markii uu marayay halka loo yaqaano goob yarey muxudiin maxamed maxamuud oo ka mid ah rakaabkii gaariga ayaa si xun u dhaawacmay waxayna xabaddu ka haleeshay dhabarka iyadoona xaalad kooma ah uu ku jiro cali maxamed maxamuud oo ay walaalo yihiin mid ka mid ah dhibanayaasha ay xabashadu dhibaateeyeen ayaa warbaahinta u warbixiyey siday wax u dhaceen iyo xaaladda caafimaad ee dhaawacyada ciidamadan dhibaatada geysta ayaa ah ciidamada loo yaqaano finas waxayna ilaaliyaan xuduudda xasuuqyo cusub ay ciidamada yahuudda ka geysteen marinka khaza wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza ayaa sheegtay in ciidamada yahuudda ay ku kaceen in ka badan shan dhacdo oo xasuuqu xushnimo ah waxaana ku shahiiday afartan ruux halka ay ku dhaawacmeen laba boqol siddeed iyo toban ruux oo kale waxaana xasuuqyadana ay ka dhaceen deegaano badan iyo mandiqadaha kala duwan ee marinka khaza tirada guud ee shuhadada ayayna wasaaraddu sheegtay inay marayso in ka badan toddoba-iyo soddon kun boqol afariyo labaatan ruux halkaay dhaawacyadu marayaan afariyo siddeetan kun toddoba boqol labaiyo toban ruux waxaa mar weliba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay duqeymaha iyo xasuuqyada ay weli socdaan yahuuddana ay si indhala-aan ah u beegsanayaan dadka shacabka ah ee ku sugan marinka khaza subaxnimadii hore ee maanta waxay ciidamada yahuudda bartilmaameysadeen dad barakacyaal ah oo ku sugnaa magaalada khan yuunis ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday shan ruux halkaay ku dhaawacmeen soddon kale iyagoona sidoo kale rasaas ooda kaga qaaday dad ku sugnaa magaalada rafax ee isla koonfurta marinka khaza waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira waxay sidoo kale guutada saraayal quuti ee ka tirsan kooxda muqaawamada hoobiyaal iyo gantaala ku garaaceen saldhigii ciidamada yahuudda ku lahaayeen deegaanka karam abuusaalim ee magaalada rafax waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaarooyin xoogan oo gaaray ciidamada yahuudda ee dulmiga ku haya magaalada khaza muqaawamadu waxay sidoo kale burburiyeen meel ay ciidamada yahuuddu ka deganaayeen deegaanka tal suldaan ee magaalada rafax waxayna meesha gebi ahaan muqaawamada ka dhigeen meel gebi ahaanba burbursan iyada uu weerar dhabagal ah oo khasaaro weyn dheliyey uu ka dhacay magaalada beytxanuun ee qidaaca khaza maraykanka oo qilay in dad rayd ah oo aada u badan lagu dilay howlgalkii lagu furtay afarta maxbuus sabtidii ay ahayd maalintii ugu dhimashada badneed ee khaza tan iyo bartamihii bishii disembar iyadoo laba boqol saddex iyo siddeetan qof lagu dilay maalintaas oo keliya halkay boqolaal kale dhaawacyo soo gaareen sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza inta badan dadkii sabtidii la dilay ayaa dhintay markii ciidamada yahuudda ay qaadeen howlgal lama filaan ah oo ay kusoo furteen afar qof oo yahuudi ah oo lagu haystay muqayimka nusayraad ee bartamaha khaza weerarkan ayaa sababay in laba boqol saddex iyo siddeetan falastiini ah lagu dilo lix boqol sagaal iyo siddeetan kalena lagu dhaawacay yahuudda ayaana sheegtay in tirooyinkaas ay yihiin kuwa been abuur ah oo laga badbaadiyey iyagoona sheegay inay ku qiyaaseen tirada dadka ku dhintay howlgalkan ilaa iyo boqol qof dowladda maraykanka oo gacan ka siinaysa yahuudda xog ururinta howlgalkan ayaa axadii qirtay in dad badan oo rayid ah ay ku dhinteen weerarkaas dad aan waxba galabsan ayaa si naxariis daro ah loogu dilay howlgalkan ayuu yidhi la taliyaha amniga maraykanka jeke sulayfan iyagoo intaa ku daray in tirada saddexda aysan garanayn dagaalka suudaan oo laga cabsi qabo inuu sababay macluul baahsan oo ay ku dhinteen dad badan ururka dhakhaatiirta ee dalka suudaan ayaa ku eedeeyey ciidamada gargaarka deg dega ah ee r s f in xoog ku galeen cisbitaallo ku yaala dalkaas islamarkaana ay sabab u noqdeen inay joogsato shaqadii ka socday cisbitaalladaas koox u ololeysa barakacyaasha iyo qaxootiga ku sugan daafuur ayaa shaaca ka qaaday in xarun caafimaad oo ku taala xirada abooshuga ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah lagu duqeeyey saddex madfac waxaana ka dhashay dhaawaca in ka badan soddon qof iyo laba ruux oo dhimasho ah dagaalka suudaan ayaa socda sanad iyo dhowr bilood dagaalka suudaan ayaa socda sanad iyo dhowr bilood waxaana ku dhintay kumanaan qof halka barakaca iyo burburkuna ay gaareen meeshii ugu xumeyd madaxweynaha faransiiska oo kala diray baarlamaankii dalkaasi maalin kadib markii ay kooxaha mucaaradka siyaasadooda u janjeerto midigta dhexe ay ku guulaysteen doorashooyinkii ka dhacay faransiiska iyo qaaradda yurub ayuu macron ku dhawaaqay arrin dad badan ka yaabisay macron ayaa kala diray baarlamaanka faransiiska wuxuuna cilaamiyey doorashooyin deg deg ah haweeneyda madaxa ka ah xisbiga midigta fog ayaa kusoo baxday doorashooyinkii ka dhacay faransiiska arrinkaas oo muujinaya walaaca xumada baariis warbaahinta gudaha ee faransiiska ayaa sheegtay in macron uu siyaasad ahaan yahay mid go'doonsan islamarkaana daciif ku ah gudaha faransiiska doorashooyinkii baarlamaanka ururka midooda yurub ayaa looga guulaystay axsaabtii siyaasadda bahwadaaga ku ahaayeen madaxweynaha faransiiska oo arrinkaas u sababeeyay inuu iscasilo ra-iisul wasaaraha dalka biljamka
waatay dhegaystayaal warbaahintan furqaan ayaad nagala socotaan qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan kusii siqaynaa haatanna waxaa idinku soo maqan xalqada lixdan iyo sagaalaad ee xubinta caafimaadka waxaa soo jeediyay dictor qorax oo ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax caawa waxaan ku weydiinaynaa aneemiya ama dhiiggeri waa imise nuuc dhiiggerida maxaa u xal ah maxaa se talooyin ah oo aad ka siinaysaa bulshada bismillaahi raxmaan raxiim aada iyo aada u mahadsan tahay anemia waa reduction of r b c mass inuu yaraado khalaayada ama unugyada cascas ee dhiigga marka laba siiba anemia way ku imaadaa marka hore intaan aan u gudagelin waxaa keeno mar anemia waxay ku imaadaa inuuba yaraado tirada unugyada cascas haddayba yaraadaan nooc kamida waaye anemiyada ama dhiig la-aanta sababtoo r b c gaas waa kii qaadaya oxygenka saasayba ku tahay qofka dhibaato ugu tahay midda kalena waxay tahay waa inay yaraato birta loo yaqaano hemoglobiinka laftiga hadday yaraatana ayadana waa nooc kamid a anemiyada maxaa keena qofka anemi inuu noqdo saddex baa ugu waaweyn waxaa kamid ah hemorragic cos oo ah dee qofkii xabad ku dhacday ama toorin la geliyey ama dee dhaawac galay ama shil galay dhiig badan ka daatay ama matagay ama dhiig matagay ama saxar ahaan u dhagay dhiiggii intaba haddii dhacdo labadii way baxayaan r b c-gana wuu baxayaa oo unugyadiina way baxayaan birtiina way baxaysa aan sheegayo h b gii loo yaqaanay nooca labaad waxay tahay waa hemolysis waay waa dhiiggii oo ku jiro jirkaaga in la burburiyo r b c-ga lagaa burburiyo cudurrada qaar sida malaariyado kaleeto ay kaa joojebiso sida cudurka loo yaqaana thalassemia marka waa ayadana waa nooc kamid ah dhiiggii oo aan daadan isagoo kugu jiro gudaha waxba u tarayn dhiiggii waa dhiig la-aan saas ugu horaaday nooca saddexaad waxay tahay waa decrease production of r b c meesha laga soo saaraya bon marogo dhuuxii laga soo saarayay iyo sisteemyadii u shaqeynay inay soo saarayaan r b c-ga yaa cilad ka jirta sida kansarada ku dhaca dhuuxa intaas haddaan oo gudbo waxaa keeno calaamadaha ugu waaweyn oo lagu garto waxaa kamid a qofka inuu anemia yahay inuu qofka u noqdo baala ama qofka u noqdo beel alwaaxa kale uu ekaado kalarkiisu bedelo qofka caddaado in isha markii baalka hoosaan loo gediyo hoos ka caddaado faraha ka caddaado carab ka caddaado bishimaha ka caddaado taas waa calaamad caan ah waxaa kaloo kamid ah qofka inuu fiilin tahay qof iska daalan uu yahay uu socon karin ilaa awood uu ku socdo ma hayo oxygenna ma hayo oxygenkiis wixii qaadi lahaa maqan shortness of breath qofka in hawa neefta ay dhibto wadna garaaco zaa'ida waayo dhimanka dhiigga uu dalbanaya jirka yaa waxay ku qasbaysaa inuu wadna garaaca la kordhiyo waxaa kaloo lagu arkaya qofka inuusan wax alimita ah samayn karin waxaa kaloo la arkaya qofka inuu dareemayo madax xanuun waxaa la arkaya waxaa loo yaqaana berisinkob qofka inuu qadka ka baxo ama madax uu fududaado uu hamar suuxitaan uu dareemayo uu galo waxaa kaloo kamid a qofka inuuba kooma galo ugu dambeyn haddii aan laga daweyn hadda waxaan gelaynaa dadka riskiga ugu jira ama musharaxiinta u ah dhiigi la-aanta waxaa kamid ah dumarka uurka leh dadka waayeelada ah dadka dufaacu u dhacsiin sida cudurada h i v-ga qaba sokorta qaba dadka cudurada la nool dadka dhaqaale ahaan hooseeyo iyo dadka xanuunsan oo cudurada ay ku daahaan sida dadka shumaaya muddo shumaaya matagooda uu joogtada yahay muddo dadka noocaasna ayagana dhiig la-aanta ay ku dhacaan dadka kaloo ayagana khatarta ugu jira waxaa kamid ah dadka chronic kidney disease diabetic dadka noocaas ayagana way jiraan waxyaalaha diagnosiskeeda waxaa kamid ah waa c b c differential mashiinta loo yaqaano differential c b c da ah oo kale sheegaysa cudurada inay tahay ma ionic ion deficiency miya mase hemolytic waaye waa kuwa kula sheegaya mashiinsaa kugu filan macnaha ayadoo kuu sheegaysa r b c ga m c v ga hemoglobin r d w waxaasoo lagu ogaadaa maamulidda macnaha iyo daaweynteeda waxaa ugu horeeya oo hogaaminaya blood transfusion qofka dhiig in lagu shubo laba nooc buu noqdaa packet cell oo ah r b c ga ama hematocrit bes oo diyaarsan ama whole blood plasma iyo hematocrit isku dhex jiro waxaa kaloo kamid ah ion supplement qofka in la siiyo de maadaama ay kamid tahay ionka hemoglobinka in la siiyo daawo ku saabsan diet in qofka wax ka bedelo oo cunto dheelitiran uu qaato okay waxaa kaloo kamid ah nutrition therapy in loo qoro qofka nafaqo oo qofka lagu daweynaya jirto adan dhiig la-aanta ah waxaa kaloo kamid ah bone transplant dadka uu ka dhamaado dhuuxa in dhuux lagu shubo waxaa kaloo kamid ah surgical oo kaleeto in lagu saxo xibinta dhiigga ka burburinaysa bukaanka sida spilink oo kaleeto splinoctima lagu sameeyaa markii xalkale la waayo intaas waa inta macnaha lagu wajaho qof dhiig la-aan ah talooyinka aan siinaya waxay tahay dadka anemiyada khatarta ugu jira waxaa kamid ah dadka dumarka uurka leh dumarka uurka leh marka waa inay ogaadaan inay dhiig la-aan khatar ugu jiraan dhalmadoodana hadhow ay dhibaato ku noqon doonto dadka noocaasa marka waxaa la rabaa inay iska warqabaan mcvjadoo kaleeto xarumaha caafimaadka mar walba waxyaalaha laga baaray kamid tahay routine examination alaaba waa waxyaalaha yoomiyo markii maamada imaada laga baaro uurka leh marka way fiicanta taasoo kaleeto in la sameeyo maamooyinka iska warqabaan waxaa kaloo kamid ah dietka ama cuntada inay saxaan oo dee lixda cuntada waxay u kala baxdaa protein carbohydrate vitamin minerals fatis marka intaba in laiska saxo oo cuntada wadanka la cuno cuntada wadanka xoogga la saaro waxaa kaloo kamid ah qofka malaria kaleeto inaan isku daawan dhiigga ilaa waa hemolytic disease waay waa cudur burburinaya dhiigga waay marka haddii malaria kale qofka uu isku arko inuusan isku daawan oo si degdeg iskaga daweeyo waa talooyinka la siinayo haddii qofka calaamad uu la kulmo marka intaan aan soo sheegay ah inuu dhakhtarkiisa iyo isbitaalka ula xiriiro waa mahadsantiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت
waa hagaag culimmada xun ayaa maanta waxa ay dowladda federaalka u fadwoodeen in ay midadka ka saari karto qabuuraha iskuol buluusiyo ee magaalada muqdisho toddobaadyo ka hor ehelada ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka ay qorshaynayso in ay faagto meydadka ku aasan qabuuraha iskuol buluusiyo ee magaalada muqdisho xilligaasi saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa arrinkaa beeniyey waxaana ehlada hadlay qaarkood lagu qasbay inay ka laabtaan warkaasi balse maalmo kadib markii xaaladdu ay degtay ayaa culimmada xunxun waxaa loo sii maray in la faago meydadka ku aasan qubuuraha iskuol buluusiyo halkaas oo dowladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha uu qorsheynayo inuu ka dhiso dhismooyin iyo hoteelo uu kiraysto qaarna uu iibsado dhulkaas ayaa sidoo kale waxaa shir ku leh xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo loo ballanqaaday markii madaxweynaha dowladda federaalka uu kusoo baxayay doorashada culimada warbaahinta ka soo muuqda ee arrinkan fudwuday waxaa ka mid ah cali wajiis iyo bashiir axmed salaad muddo ee laga joogo lix bilood ka hor ayaa iyo dhowr bilood adigu shan bilood lix bilood ku dhow ayaa wasiirka awqaaftii diinta sheekh muxtaar roobow cali culummada uu wargeliyey in dhulkan dan caama maadaama uu yahay maqbara ay ku jirto si khayri sharci dadka loogu aasay dowladdiina ay dan caama ka yeelan karto in bal diin ahaan loo baaro masalada marka culummadu juhdi ayay geliyeen waa la baaray waxaa la ogaaday sidaas dee fiqigaba ku cado kutubta dhan ay wada qorayso qofka meydka ah wuxuu xurmo leeyahay qofka dhinta qofka nool intuu leeyahay ka badanuu leeyahay marka waxaa waajiba meel la hubo oo marka hore sharci ahoo milkiyaddeeda ama qof oo waqfay ama qofku hantidiisa gaarkaa dadkiisa oo ku aasan karaa isagoo uu ku aasanaayo ama maaragtay dowladdu ay waqaftay oo guri u ah dadkaas amwaadda ah oo sharciyaysan in lagu aasaa waajiba ma bannaano waddo dhexdeed iyo dhul caama iyo ceel la cabaaya aaggiisa oo xoola laga waraabinaya dadka ay cabaayaan iyo meelaha caamkaa mamnuucay ka tahay meydka xurmadiisa ay dhaawacaysaa sidaa daraaddeed waxaan culamo ahaan aan soo jeedinaynaa in dhammaan dadka amwaaddooda ay meeshaan ku jiraan eheladooda ay ku jiraan dadkooda ay ku jiraan inay waajib ku tahay in dadkan dadkii iska lahay ay la baxaan lafahooda oo ay shimiterooyinka la yaqaano ama maqbarooyinka la yaqaano oo barakaad ay ka mid tahay meel kale ay ku jira inay geystaan waxaan u joognaa maanta culamo ahaan qadiyad ku saabsan dhulkan oo qubuur ahaan loo isticmaalay oo arrinkiisa xukunkiisa ay la soo weydiiyeen mas-uuliyiin ka mida dowladda soomaaliyeed si loo ogaado diinteena islaamka waxay ka qabto dhulkan caamka oo danta guud ah oo asal ahaan ay dowladdu iska lahayd oo qubuur ahaan loo isticmaalay ayadoo aan iidan dowladeed loo haysanin waqafna uusan ahayn maantana ay jirto baahi oo dowladda xaggeeda ah oo dhulkan iyo deegaankan ay dowladdu u baahan tahay inuu isticmaasho danaha guud gaar ahaan difaaca dalka iyo arrimaha la xaliya arrimahaas culamo ahaan markii arrinkaas aan iska waraysannay inay habboon tahay in dhulkan dowladda u isticmaasho danta guud oo difaaca dalka ugu muhiimsan yahay qubuuraha iyo dadka ku xabaalanna in meel munaasabah ee maaragta loo eego la geeyo intaasi kadib taliyaha ciidamada booliiska dowladda federaalka oo warbaahinta la hadlay ayaa ehelada ugu baaqay muddo toban cisho gudahooda ah in lagula baxo meydadka annaga oo tixgelinayna oo xushmaynayna baahida ka timid maaragtay baahida qaran ee timid ayaa haddana annaga ka ciidan boliis ahaan waxaan diyaar u nahay in aanu eh, waalidiinta ama ehelada eh, rabta inay la baxdo meydadka halkan ku aasan inaan u fududayno markay brosesska ay soo maraan loogu talagalay kolley guddi baa la magacaabi doonaa guddigaas eh, la magacaabo iyo saraakiisha booliiska ee halkan joogi doonta haddii aan la idmo si dhow ay u wada shaqayn doonaan waana u fududayn doonaa haddii aan la idmo brosesska la bixitaanka ciddii aan la bixi karinna say culimmadu sheegtay iyo guddoomiyaha gobolka een, ayagana brosesskaasunbay soo mari doonaan haddii aan la idmo marka aad baad u mahadsantihin دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت
guud ahaan nacaw intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaasi wafi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمن